kow iyo soddonka disembar sanadkii tagay labada kun iyo afar iyo labaatanka magaalada kismaayo ayaa lagu soo bandhigay dastuurka jubbaland oo dib u eegis lagu sameeyey iyadoona wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland usoo bandhigtay bahda garyaqaanada jubbaland dastuurka waa qaanuunka ama heshiiska ugu sarreeya ee xadidaya haykalka asaasiga ah ee dowladdii leedahay iyo nidaamka xukunka ee xeer u ah shacabka ama bulsha nidaam wadaaga dastuurka jubbaland waxa uu soo maray marxalado kala duwan sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan dastuurka dowladda jubbaland wuxuu soo maray marxalado kala duwan ayuu soo maray waxaa jiri jiray cahdiga kumeel gaarka oo la dhihi jiray jubbaland oo loogu talagalay markii ugu horreysay konton qodob ka koobnaa loogu talagalay in marxaladii maamulku u ahaa kumeel gaar jubbaland hore oo maamulka jubbaland dhihi jiray kii laga soo bilaabo in lagu dhaqo ilaa kii ilaa looga gudbeeyey ugu yaraan dastuurku meel gaar ah kadibna dastuurku meel gaarka jubbaland la sameeyey marxaladii koowaad ee baarlamaankii dowladda jubbaland laga soo bilaabo kii xilligaas ay jubbaland yeelatay dastuurku meel gaar ah taasoo u suurtagelisay inay hay-adaheedu yeelato saddexdii hay-adee kala duwaneyd hay-adda sharci dejinta ama xeerdejinta hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorkaba kadib maadaama dastuurka dowladda jubbaland uu u xil saaray baarlamaanka dowladda jubbaland sida ka cad qodobada soddon iyo kow siddeetan iyo sideed iyo siddeetan iyo sagaal inay baarlamaanku yihiin hay-adda u xil saaran wax ka bedelka dastuurka dastuurku waa living document baa loo yaqaanaa waa dastuur matela danaha shacabka baarlamaankuna uu mas-uuliyadda qaadayo inta afti bulsho laga gaarayo ayuu dastuurku wuxuu sameeyey muddadii labadii teram ee horreysay teramkii baarlamaanka koowaad iyo baarlamaanka labaad ee dowladda jubbaland in uu wax ka bedelo kala duwan ku sameeyey dastuurka jubbaland marka hadda waxaa lasoo ururiyey maxsuulkii qodobadii intaas muddadaas sideed sano socday la bedelayey ayaa lasoo koobay laguna soo daray dastuurkii lana rabo hadda bulshadii in la gaarsiiyo si qof walba oo reer jubbalandna maadaamuu xaq dastuuriya u leeyahay inuu dastuurka ogaado waajibna ay ku tahay sharci ah inuu dastuurka qof walba haysto kana akhristo fikirkiisa iyo aragtidiisana ku darsado